duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhuri raadiyo dolson qodobada aad ku dhagaysan doontaan hadduu eeba raalli ka noqdana waxaa ka mid a
ciidamada xooga dalka soomaaliya oo saaki la wareegay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminaya oo gaaray magaalada dhagax buur ee dowla deegaanka soomaalida
madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug oo bulshada reer galmudug ugu baaqay inay u midoobaan dagaalka ka dhanka al-shabaab ee loogu saarayo deegaanada maamulkaasi
wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka oo xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socda hay-adda socdaalka adduunka ee i o m
qaramada midoobay oo walaac xoogan ka muujisay abaarta baahsan ee xilligan ka jirta qaybo badan oo ka mid ah soomaaliya
dowladda soomaaliya oo ka qaybgalaysa shirweynaha hay-adda booliska adduunka ee interbel
wararka dibaddan waxaa ugu waaweyn ruushka oo duqeymo culus ka wada qaybo ka mid ah dalka yukrain
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal duur wanaagsan waa duhurnimo arbaca taariikhdan waxay ku beegan tahay sagaaliyo tobanka bisha tobanaad laba kun labaiyo labaatan waxaad hesheen dulmarka qodobada ugu waaweyn ee warka duurnimo ee dalsan maryan laden xuseen ayaa isku soo dabruday isla maryan iyo anigoo cabdinaasir ayaa idinla socodsiinayna faahfaahinta iyagoo dhamaystiran kusoo dhawaada
ciidanka xoogga dalka ayaa la wareegay deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe sida warkan uu kusii ambaqaadayo juulo shaakir ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxa ay la wareegeen deegaano kale oo hor lah oo dhowra oo kana tirsan gobolka shabeellaha dhexe wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in ciidanka dowladda federaalk soomaaliya ay si buuxda ula wareegeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolkaasi shabeellaha dhexe deegaanada cusub ee ciidanka xoogga dalka la wareegeen waxaa ka mid ah deegaanka ama deegaano isku socodka dadka muhiim u ah ee gobolka shabeellaha dhexe kuwaas oo horay dagaalamayaasha al-shabaab ay in muddo ah ay u maamulayeen wararkii ugu dambeeyey oo aan ka heleyna waxaay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka ay si buuxda ula wareegeen duulooyinka warkulan bagajeex gaaleef warciise qoordheere iyo sidoo kale deegaanka kale lagu magacaabo jilibey kuwaasoo dhammaantood ku yaala inta u dhexeysa magaalada jowhar iyo sidoo kale degmada raagaceele ee gobolka shabeellaha dhexe deegaanadan ayaa ahaa kuwo muhiim u ah dagaalamayaasha al-shabaab waxaana howlgalkan uu qeyb ka yahay howlgallo culus oo dhowaanahanba abaabulkiisa ka socday gobolka shabeellaha dhexe ciidanka xoogga dalka ayaa hadda howlgallo kala duwan oo dhowra waxay ka wadaan deegaano iyo degmooyin kala duwan oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe kuwaasoo ay ku doonayaan in al-shabaab ay kaga saaraan deegaanada kale guud ahaan dalka waxaa ka socda howlgallo iyo abaabulo ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab kuwaasoo la doonayo in looga saaro qeybaha kala duwan ay kaga sugan yihiin gobollada dalka deegaanada maanta ay la wareegeen ciidanka xoogga dalka ayaana waxa ay ka mid noqonayaan deegaano kale oo hor leh ciidanka xoogga dalka horay ee kala wareegeen dagaalamayaasha al-shabaab gobolka shabeellaha dhexe ayaana wuxuu ka mid yahay gobollada sida weyn ay kaga socdaan howlgallada ka dhanka al-shabaab
mahadsaned cabdinaasir alcadaalah waa cabdisalaan juula shaakir markaana ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre wafdi hogaaminayo ayaa gaaray magaalada dhagax buur ee dowladeegaanka soomaalida waddankaasi etoobiya waryahan cabdinaasir alcadaala ayaa ka warmaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa barqanamadii maantay waxa ay gaareen magaalada dhagaxa buur ee dowla deegaanka soomaali galbeed halkaasi oo si weyn lagu soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa waxaa si weyn usoo dhaweeyey bulshada deegaanka waxaana socdaalkiisa ku weheliyey mas-uuliyiin ka tirsan dowla deegaanka uu ka mid yahay madaxweynaha dowla deegaanka mustafa cagjar ra-iisul wasaaraha ayaa si diiran lagu soo dhaweeyey magaalada dhagax buura ee gobolka jarar halkaasi oo ay kusoo dhaweeyeen maamulka degmada iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa dhowaanahan waxa uu ku sugnaayay dowlad deegaanka soomaali galbeed isaga oo kulamo kala duwan magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka kula qaatay madaxweynaha dowlad deegaanka iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowlad deegaanka soomaali galbeed waxaana socdaalkiisa uu qeyb ka yahay kadib markii ra-iisul wasaaruhu uu socdaal ku tegay dalka etoobiya halkaasi oo ku sugnaay dhowaanahan waxaana wixii intaasi ka dambeeyey uu socdaallo kala duwan ku bixiyey deegaanada dowla deegaanka soomaali galbeed halkaasi oo si weyn lagu soo dhaweeyey
mahadsanid cadaala madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa bulshada reer galmudug ugu baaqay inay u midoobaan dagaalka ka dhanka al-shabaab
xilli dalka uu ku sugan yahay ama markaasi uu wajahayo xaalado dagaal oo markaasi ka socda qeybo badan oo kamid ah dalka ayaa waxaa dhinaca kale siyaasiyiinta kasoo jeeda maamulka galmudug kulan maalmihii lasoo dhaafay ay ku lahaayeen magaalada dhuusamareeb ayay waxa ay kusoo gabagabeeyeen magaaladaas iyadoona dhinacyada warbaahinta la hadleen ay ka sheegeen in muhiim ay tahay deegaanada maamulkaasi galmudug al-shabaab ku sugan in loo midoobo lagana socro madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi galmudug cali daahir ciid oo warbaahinta dhankiisa la hadlay ayaa ka hadlay dagaalada socda isagoo sheegay in shacabka reer galmudug ay xilligan diyaar u yihiin in loo midoobo al-shabaab islamarkaan laga saaro deegaanada ay maamulkaasi kaga sugayeen isagoona dhinaca kale ku bogaadiyey howlgallada dhinaca kale ciidamada maamulkaasi galmudug iyo sidoo kaleeta kuwa dowladda federaalka iskaashanaya ee al-shabaab kula dagaalamayaan deegaanada markaas al-shabaabka ay kaga sugayiin mar uu ka hadlayan wuxuu yidhi
waa maalin muujinaysa midnimada galmudug ay ku midoobeen sidii ay uga hortegi lahaayeen qawaariijta al-shabaab ugu horreyn waxaan soo dhaweynaynaa gurmadka iyo wafdiga nooga yimid magaalada muqdisho ee u yimid inay nala dardargeliyaan dagaalka al-shabaab galmudug dagaalka al-shabaab oo ay ku jirtay labadii sano ee u dambeeyey ilaahay hadduu yidhaahdo waxaanan diyaar u nahay inaan sii dardargelino dagaalkaas heer walba uu yahay soomaaliya waxa ay la degi laadahay ama ay uga mid noqon laadahay dowladaha caalamka ee deganaanshaha haysta waa amni daro amni daradaasna waxaa u ah shabaab oo mataqaanaa ku ah caqabada amniga soomaaliya guud ahaan soomaaliya hal wadaba hal wada u bannaan ummadda soomaaliyeed hal wada u bannaan waddadaasna waa in horey loo socdaa oo nimanka lala diriiraa oo waddanka laga nadiifiyaa nabad iyo xasilooni iyo midnimo nooga horraysa haba yaraatee ma jirto shirarkii labadan maalin ee u dambaysay noo socday shirar guuleed bay ahaayeen ha u badnaadaan shirar doceedyo laakiin gabagabadii waxaa nooga soo baxay galmudug inay u midaysan tahay dagaalka al-shabaab guud ahaan shabaab loola dagaalamayo in qabaa'iladii iyo dowlad goboleedyadii iyo dowladdii dhexe ay iskaashadaan nimankaa la wada dagaalamaan waa istaraatiijiyadda ugu fiican ee nimankaa lagu wajihi karo waa uga mahadcelinaynaa waxaan rabnaa ilaahay haddii yidhaahdo dagaalkan inuu si dardara u socdo waa ka midaysan nahay galmudug gaar ahaan kuma cusba dagaalka shabaab shabaab iyo galmudug way is yaqaanaan waxaan leenahay ilaahay hadduu yidhaahdo walaa wajahaynaa ilaa aan soo afjarno
kaasi wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug cali daahir ciid oo markaasi ka hadlayay dagaalada ka socda deegaanada maamulkaasi galmudug isagoo bulshada ugu baaqay ee dalka ama guud ahaanba soomaaliyeed in ay u midoobaan dagaalka ka dhanka al-shabaab
wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta xukuumadda federaalka soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socda hay-adda socdaalka adduunka i o m kulankan sidoo kale waxaa goobjoog ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta caydaruus macalin xasan ayaa waxaana dhanka hay-adda i o m f hogaaminayay david oo ah isku duwo sare oo xagga mashaariicda waxaa kale oo uu helinayay qaar ka tirsan howlwadeenada xafiiska hay-adda ee soomaaliya inta uu shirka socday arrimaha ay labada dhinac xoogga saareen waxaa ka mid ahaa dagaalada ka dhanka al-shabaab arrimaha xasilinta iyo guud ahaan dib u xasilinta wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta axmed macalin fiiqi oo kulanka ka hadlay ayaa bogaadiyey wada shaqeynta ay hadda i o m la leedahay wasaaradda iyo guud ahaan xukuumadda isagoo intaa raaciyay inay si dhow ula shaqeyn doonaan fiiqi ayaa adkeeyey in kulankan iyo midkii hore iyo kuwa soo socdaba uu ujeedkiisu yahay howlo farsamo oo looga arinsanayo xoojinta dadaalada lagu taageerayo dagaalada ka dhanka al-shabaab iyo siday usoo kaban lahaayeen deegaanada howlgallada ka socdaan iyo weliba xasiloolintooda ayuu meesha ayaa meesha ka marnayn ayuu yiri fiiqi
dhinaca kalena haddii aan eegna saaxiibayaal qaramada midoobey ayaa walaac xoogan ka muujisay abaarta baasane xilligan ka jirta qeybo badan oo ka mid ah soomaaliya sulebaan xuseen alcadaal ayaa faahfaahinaya
xaaladda abaaraha ka jira soomaaliya ayaa si weyn looga deerinayaa iyadoo hay-adaha caalamiga ah ay muujinayaan walaaci ugu weynaa ee ku aadan xaaladda kumanan soomaali ah oo qarka u saaran dhimasho kadib markii abaaraha ka jira dalka ay gaareen xaalado halis ah hay-adda qaramada midoobay ayaa sheegaysaa in haatan ay soomaaliya ku dhufatay abaartii ugu xumeed waxaana ay inta ay ku dartay in daqiiqad kasta hal qof oo ilmo yar ah la seexiyo cisbitaalada daaweynta nafaqadarada hal qof oo ilmo yar ah ayaa daqiiqad kasta la seexiyaa cisbitaalada daaweynta nafaqadarada soomaaliya halkaas oo abaar ba-an ay khatar ku tahay inay sababto dhimashada caruurta heerka dhimashadooda aan la arkin nusqarni ayuu yidhi hafayeen u hadlay hay-adda unisef talaadadii shalay james elder oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada jeneefa ayaa sheegay in xaaladda soomaaliya ay haatan u muuqato mid kasii liidata sidii ay ahayd sanadkii laba kun kooiyo tobankii markaas oo ay macluul ay ku dhinteen in ka badan laba boqol iyo konton qof laba boqol iyo konton qof afyeenka unisef ayaa sheegay in soomaaliya ay qarka u saaran tahay dhimash ama musiibo aan weli hoda loo arag
wasiirka arrimaha gudaha ayraahdee wasiirka amniga gudaha maxamed axmed sheikh cali oo wehelinayo taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sareeyo gaas cabdi xasan maxamed xijaar iyo wafdika iyo wafdi kooban oo saraakiil ah sarsare ah oo ka socday ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa magaalada new delhi ee hindiya kaga qeybgalaya meertada sagaashanaad ee shirweynaha booliska adduunka ee interlob shirkan oo ay soo qabanqaabiyeen ayidhaahdee shirkan oo ay kasoo qeyb galayaan madax ka socota in ka badan boqol iyo lix boqol lixdan iyo shan dal ayaa socon doona inta u dhexaysa sideed iyo tobanka ilaa iyo labaatanka bisha oktoobar shirkan inta uu socdo ayaa looga hadli doonaa ka hortagga dembiyada maaliyadeed ee caalamiga ah wax ka qabashada burcad internetka la dagaalanka waxay ugu yeereen argagixisada kahortagga dembiyada xuduudaha isaga gudba daroogada iyo lacagaha sharci darada ah kuwaasoo dhammaantood ka mid ah khataraha ayraahdee kuwaasoo dhammaantood ka mid ah khataraha uu wajahaya guud ahaan amniga caalamku
halka warkaasi duhurnimo aad kala socotaan waa raadi hadalsin magaalada muqdisho wararka soomaalida ka baxsan waxaa ugu waaweyn militariga wadanka ruushka ayaa duqeymo hor leh ka geystay qeybo badan oo kamid a dalkaas ukraine iyadoona ruushka duqeymaheeda markaasi ay sii laba jibaarmayaan madaxweynaha dalkaasi ruushka valadimir putin ayaa ciidamadiisa ku amray in markaasi ay xoojiyaan dagaalada markaasi ukraine ee ka socda dhinaca kale madaxweynaha ukraine valadimir zelenski ayaa dhankiisa waxa uu markaasi ugu baaqay ciidamadiisa inay iska difaacaan weerarada markaasi cirka ay ugu imaanaya dhanka ruushka warkii duurnimada aad kala socoteen raadi hadalsan magaalada muqdisho ee aqrinta dhegeystaha waa nagintaa cidduu sheegay waxay dib u heli kartaa bog internetka aan ku leenahay radio dalsan dot com aad ku mahadsantihin dhegeysiga la socodka warka duurnimo
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel